bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed waalihi wasaxbihi ajmaciin ma alfaa'idatu min alraddi calaa madhabi اlmuctasila wa gayriha waqad inqaradat aw calaa madhabi اlmuctasila marka waxaan isweydiinay cinwaankan faa-iidada ku jirta maxay tahay in waktigan oo kale muctasilada hadalkeedii wakti lagu bixiyo in lagu radiyo waxay sheegeen oo islaamkana khilaafsan iyo caqiidadiisa ayagooba iskaba go-een oo iska yani inqarado oo dhammaadeen oo ma jooginba madaahibta waxaa kamid ah waxa muctasila layihahdo jabriil ya jahmi la yihahdo madaahibtaas waktiba waxay jirtay shaydaankooda ou sareeyey oy caalamkao dhan ay buuq iyo qayle ku buuxiyeen oo weliba fii waqti asalaf saalix ay aada ugu badnaayeen marka ilaahay fadligiisa markii dambe waxaa waaye baatil weeyaane waa iska dhammaadeen baatilka waxaa lagu yaqaanaa inuu marna saro maro marka haddana kadibna yakhmud oo fa ama azabadu fayadhabu jufaan wa ama maa yanfacu nnaasa fayamkudu fi lard sidii uu ilaahay uu yiri baatilka maru waxaa weyaan sidii oo waxaa wey qaaci kor u baxa haddana waa iska dhwaa iska baaba-aya marka falaa taku kadukhaani yacluu binafsihi calaa طabaqaati اlardi wahuwa wdiicun uu yiri yacni qofkii wuxuu ii sidii qaacoo kale ha noqonin kor uu aadaa oo dhulkii oo dhan uu ka sara maray xaqiiqadiisana wuxuu yahay malah marka hadalkaas waxa weeyaan waa laisweydiin karaa marka juhuudan lagu bixina maanta maaysan miysan ahayn in ayaga dib loo soo nooleeyo liannu kitaabkii la qorab haddii ayaga lagu soo qaato hadalkeedii la sheego aamin lagama aha dad badanoo min alquraa markay akhriyaan an yucjabuu bidalika almadhab ma dhici karto marka kalaamkaas markii la fiiriyo qeyb sax buu ka yahay laakiin laysa calaa iطlaaqihi maxaa yeele waxaa dhici karto inay min jadiid maadaama kutubtoodii ay qoran tahay oo hadee la dabcinayo oo maktabo kasta ay taallo in la helo jamaaca ama duwal ama mantiqa oo tatabana caqiidadaas oo muctasilada in la helo waa dhici kartaa haddii maanta layska ihmaaliyo ayaga iyo shubhadii sheegeen oo marka ay qolo la soo baxdo hadhowti dambe salafku waxay ku radiyeen inay dadkii kala garan waayaan yaa dhici karto lamana waaysano kulligeed mana wada zuulin hadda waxaanu ognahay khawaarijta meelo badan bay ka jiraan oo hadda maalan saltanatu cumaan oo kale madhab alibaadiya layidhaaha ka jiro waa madhab khawaarij weeyaan almaqrib alcarabi sida morocco oo kale madhabkaas meelo badan oo ka jira walow meelaha qoryooyinka ha u badnaado shiica waabad ogtahay oo caalam alislaami hadda inay la wareegtahay isku dayeysaa ayagoo weliba kuwii ugu xumaa ismaaciiliyada ahayd oo raafidada ahayd oo haddee ilaa ay macnaha shiicanimadeedana gaalnimo gaarsiinaysay oon maanta ognahay inay eeraan hadda hormuud u tahay ooy rabta in ciraaq la wareegto suuriya la wareegto yeman la wareegto oo haddee meel kasta ay qasayaan haddaad caqiidadooda dhegsaytidna xataa nin abuubakrin iyo cumar gaalaynaya waxaad isku waafaqi kartaan waa adag tahay qur-aanka xaqiiqa waxay ka aaminsan yihiin inuu naaqis yahay oo abuubakrin oo wax ka bedelay aayaadkii oo cali inuu khaliifo nebiga ka yahay aad la gooyey nin saas aaminsan diin aada wada wadaagi kartaan ma jirto marka lamada dhihi karo kulligeed waa wada baabeen lama dhihi karo waa mid midda kale waxa weyaan madaahibtaas haddiiba la yidhah xataa waa baabi-een dadkan ahlu baatilkaoo maanta jiro oo calmaaniyiinta iyo caqlaaniyiinta iyo dimuquraadiyiinta iyo waxaasoo dhan markaad fiirisid markay rabaan in islaamka inay ka hadlaan bimindaari haaulaai ugu hadlayaan hadalkooday soo qaadanayaan magacyaalkoodiibaa la soo qaadanaya nusuustoodiibaa la soo qaadanayaa ayagoo ilan ahlu baatil kulligeeda milo waaxida isla yihiin ama caqiida ha ka ahaato ama inxilaal khuluqi ha ka ahaato marka in madaahibtaas lagu tamaruso sida loo radiyo waxay kuu keenaysaa kaa saacidaysaa in wixii kaloo soo baxo qofkii awood u helo inuu kuwaas radiya kuwaana inuu radin karo liannahu baatilka waxaa weeyaan hal jiha buu isu raacsan yaha siga dhan ayb yani waxaad ogaataa marbaa dadka culamada islaamka lagu qasbi jiray inay madaahibtaas ay qaataan haddii kale in qaarkood lagu dilay qaarna lagu wada garaacay imaamu axmed waanu ognahay inta la tumay oo dee la garbaashay oo laleeyahay qur-aanka waa makhluuq dheh wax la wada ogyahay waay ayib marka arrintaasaa keentay in qoladaas qoladooda aan soo qaadanno oo kelimadaas oo maxaajatu muusa wa aadam aan aan hadalkoodii keenno culammadii waxay ka yidhaahdeenna aan kuu sheego marka meeshaan waxaa muhim ah maadaama nebiyulaahi aadam uu yidhi ataluumunii calaa amrin qadarahu allahu calaya qabla an yakhluqanii biarbaciina sana uu yiriyey waxau meeshaas ishaaraya qadarka iyo kitaabat lmaqaadiir fiiri qadarka ilaahay makhluuqaadka uu qadaray meelu kasoo bilowd male waxa waa awali waay laakiin goorka la qoray qadarkaas bilaab uu leeyahay nusuusta oo meesha ku soo aroortayna waa badan tahay tan hadda aadam oo ku soo aroortay qabla an yakhluqanii النwwي wxuu ri almuraad bالتqdiir huna alkitaabaة fi صxف الtwraat wa alwaaxiha yaa lagala jeedaa waxaana uu daliil eh riwaayad arintaas cadaysa oo u ku yiriyay اllahuma صli عlى muxamed nabiyulaahi aadam ou ku yiriyey markuu asoo muuse la hadlayo bkm wajadta اllaha kataba الtwraata qabla an أkhlqa qaala muusa biarbaciina sanatan qad kataba towraata fiiha macnaha macsidaas oo aniga maxaan ku idhaahdaa ilaahay ugu ciqaabay oo jannadii iiga soo bixiyey goormaad helaysaa buuri ilaahay inuu towraad ku qoray markaasuu wuxuu ihi arbaciina sana qaala ataluumunii calaa an camiltu camala kataba allahu calaya an acmalahu qabla an yakhluqanii biarbaciina sana marka hadda waxaa lagala jeedaa baa layidhi arintaas yani qabla an kataba allahu calaya bimacna alkitaaba wa laakiin taqdiirki ilaahay wuu horeeyey ayib axaadiid badan baa waxay leedahay ayadana oo muslim u weli kataba allahu maqaadiir alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bhamsiina alfa sana qaala wakaana carshuhu cala almaa fiiri marka taqdiiraadkii baa kala duwan marka laysku soo araruuriyo waxay u dhowdahay sida taqdiiraadka ad u oogito ilaahay markuu qadarkiisa ilaahay oo wax kasta u qadaray waxa weeyaan bidaaya mala waa horeyse laakiin goormaan la qoray markaad tiraahdid ilaahay qalamka markuu abuuray xadiid baa wuxuu leeyahay oo cubaadat bna saamid u wariyay awalu maa khalaqa allahu اlqalm uma qaala ktub fajaraa bima huwa kaa'inu ilaa ywmi اlqiyaama ilaahay wuxuu abuuray waxaa ugu horeeyey qalamka markaasaa qalamku yihi qor markuu isla markii fii riwaaya wamaada aktub wuxuu qora ma garan karo waa fiiri qalam oo jaamid ah a ilaahay la hadlay waa laga hadalsi markaasuu maxaan qoraya markaasaa la yidhi uktub bima huwa kaainu fajaraa fi tilka saaca bima huwa kaain ila ywm اlqiyaama marka min xayu اlkitaaba taasaa ugu horeysa taasna waxaa dhici karta inuu yahay qabla an yakhluqa allahu samaawaati wاlard qalamkaa la abuuri samaawaadka iyo ardadana konton kun oo sanaa ka dambaysa oo sanadkiiba ay tahay aalaaf الsiniin lana waina yowma cinda rabbika kaalfi sanati mima tacuduun halkii maalinba kun bay u dhigantaha konton kun kun kusii dhufo imisay noqonaysaa waa malaayiin waa marka awal kitaaba lilmaqaadiir kaasaa ugu horeeyey wuxuu dhahay qabla an yakhluqa allahu samaawaati walard bkhamsiina sana markaasaa yaa waxaa la qoraa haddana qof kasta asoo hooyada calooshiida caloosheeda ku jira yaa la qoraa asiga gaar ahaan haddana wixii asiga qoseeya oo waa maxay wixii caamka ahayna waxbuu ku leeyahay mid gaaranaasi waa loo qoraa midkaan hadda hooyadiis lagu qoraana kaasuu sii waafaqaya kaas markii la qoro haddana waxaa la qorayaa leylat اlqadri min ramadaan fi kuli leyla oo sanad kastaba ah haddana qadra la qora oo waxaa weeyaan markii ilaahay uu kii hore qoray haddana waxaa la qoray marka maxaan ku ihahdaa qofkii asoo caloosha hooyadiisa ku jiro haddana markii uu caloosha ka yimaado sanad kastaba wixii lagu fulina haddana gooniya loo qora intaas waxay qeyb ka yihiin wixii hore loo qoray oo la kala qeybqeybina weeyaan ee wax cusub looma qoray oo wixii hore la qoray wax khilaafsan looma qori maayo intii unbaa la tafsiirinaya markaasaa waxaa dhacaya taqdiir yowmi haddana wixii horeo la qoray oo intaasoo maraaxil lasoo qoray kulligeedna iswada waafaqsan yihiin yaa maanta waxaa laguu qoraya markaan fulinteedii maanta intaas inaad cunaysid intaas inaad neefsanaysid intaas inaad maxaan ku irahdaa aad jiifaysid intaan taqdiirkii oo hore loo qoray tafsiilaadkii si uu dhici lahaa maanta lagugu fulinayo ilaa uu ka yimaado maalinkii aad dhimanaysa waana nafsa taqdiirkii hore wahay sidaasay waxaa uu kala horeeya marka qowlu muusa anta aadamu aladii akhrajatka khaiatuka min aljanna baas adiga aadam baa tahay dembigaadii baa jannada kaa soo saaray annagana sabab baad noogu noqotay marka wuxuu leeyahay waxaa loola jeedaa haddii aadam uu amarka ilaahay ku taagnaan lahay ou geedka wax ka cuni lahayn jannada kama soo baxayn lahayn asiga caruurtiisana meeshaasa lagu dhali lahay kulligeen ahlu jannaa wada noqon lahayn marka ikhraajkii baa wuxuu keenay macsidii aadam inay asigana ay dalfato wixii ka dambeeyay caruurtiisana ay macnaha iyadana ay tashtamil caleyh ayb taas baa marka waxaa weeyaan waa wax laga murugooda leh oo darsi noo ah inay macaasida ay cuquubo leedahay inta waxaan ka hadlaynaa xamlu xawaa fi ljanna wa tacaluq aadam wa xawaa bilxamli aadam iyo iyo xawaa uurkii ugu horeeyey ay heleen iyo farxadda ay ku farxeen yaa ilaahay inoogaga hadlay qaala tacaala huwa aladii khalaqakum min nafsi waaxidati wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون marka waxaa la isweydiinayaa aadam caruurta ilaahay ou sii oo aan koobnayn ilaahayna wabatha minhuma rijaalan rijaala kaiira wanisaan buu ilaahay yiri caruur badan ilaahay baa siiyey lanna waxaa loo abuuray bani aadamka inuu ka farcamaanay aheyd marka ilmo badan ay dhaleen laakiin ilmahaas dhalitaankoodii ma ma markii hore jannada ku jireen may soo bilowdeen oo caruurtoodii maa la soo degeen mase ayagoo intaas aan waxba u dhalanin baa adduunyada loo soo dejiyay caruurta o dhan intaa lagu dhalay labadaas qowlba waa la yiri laakiin daahir lqur'aan qaalah bitaa markii ilaahay uu yiri inay labadoodii keli ahaayeen oo meesha wax loogu dhalin dad badanaa sidaas saxiix yeelay laakiin waxa oo na sariixa uma hayn marka aayaddan fiiri oo fii suurati alacraaf ku jirto ilahay wuxuu uri huwa ladii huwa allah aladii weeyaan khalaqakum idiin abuuray min nafsin waaxida naf keligeed oo wajacala minha zawjaha dumarkeediina uga ayada ka yeelay yacni naftaas waxaa laga abuuray zawjkeeda oo zawjka waxaa lagala jeedaa waa dumarkii oo xawo ah lagala jeedaa liyaskuna ilayha inuu askun waxaa xawaa aadam loogu loogaga abuuray inay jinsi isku noqdaanoo muta-aalifayn ay noqdaanoo maxabadii iyo sukuunkii iyo isla dhaqankii oo haddii ayadana dhul kale laga abuuri lahay ama ay qowmiyo kale noqon lahayn isqabtaana adkaa lahayd marka wajacala minha zawjaha wa khalaqa minha zawjaha zawjkeeduu ka abuuray wuxuu ilaahay aadam xawaa ugu abuuray liyaskuna ilayha inay dad oo isqaban kara inay noqdaan oo u xasilo falamaa takashaaha markii uu isku daboolay bimacnaa alkhashyaan waxaa loo jeedaa jimaaci markuu u tegay ayadii xamalat way ximbaartay xamlan khafiifan marka uur yaray dambe ay dareentay oo wallaca oo kale markaan idhaahda fa marad bihi way socotay oo macnaha sidii ay ku socotay falamaa ahqalad markay marka cuslaatay dacaw allaha rabbahumaa ilaahay ay baryeen oo waxay yidhaahdeen lain aataytanaa saalixan walad fiican haddaad na siisid oo saalixe lanakuunana min ashaakiriin ilaah waan kugu shukrinaynaa ayb intaas inay aadam khusayso hadalka ma joogo falamaa aataahumaa jumladan oo fada lagu cadfay u fiirso falamaa aataahumaa labadoodii markuu siiyey saalixan walad fiican jacalaa lahu waxay u yeeleen shurakaaa miday ilaahay ugu shariig yeelaan fii maa aataahumaa wuxuu ilaahay siiyey oo nicmo ahayd yay ilaahay ugala shariig yeeleen oo maxay macnaha ilaahay wuxuu gaar ku lahay bay wax ka siiyeen fatacaala allahu camaa yushrikuun marka ayadan ishkaal weyn baa ayaa hadda daahirkeeda ka muuqato aadam oo nebi ah oo dembigii hore ka towbo keenay inuu markuu uur loo qaaday uu ilaahay baryeenayo walad fiican haddanase waan ku shukrinaynaa markii waladkii ilaahay siiyeenay ay ay mushrikiin noqdeen oo waladkii ay ilaahay duunkiisa ay ilaahay wuxuu lahay bay ay la wadaajiyeen ay la wadaajiyeen marka haddii daahirkeeda la qaabtay waaba gaalnimobo taasna looma jeedo laakiin sida hadda looga badbaadayaan kuu sheegi doonaa marka aayaddan siday ku socotaa marka qole waxay yidhaahdeen aadam waa nin nebi a gaalnimo horta kama suuro gasha hada biijmaac waa lagu ijmaacsan yahay qowl ummadda ay ku ijmaacday oy isku wada waafaqdayna bedelkeeda horta lama keeni karo marka shirkigaas shirkigii oo cibaadatu hayrillahi maca allahi loolama jeedo haddii aadam lagala yihaahdo ko laba marka laba mid unbaa noo hartay in la yihahdo shirkigaas fil ismi inuu yahay iyo in shirkigaas aadam uusan qusaynin ee shirkiga ka dhici doona caruurtiisa dambo inay tahay labadaas mida lagu fasiray haddii la yihahdo shirkigan falamaa aataahumaa saalixan jacla lahu siyaaqa ayaguu ku socdaa labadoodii aan lagala jeedaa haddii la yidhaahdo wuxuu noqonaa markaas in la yidhaahdo waa shirki fi lismi waa ismi kayf waxa weeyaan ilaahay nicmadaas markuu siiyey sida riwaayaadka oo axmed alimaamu axmed ibnu jariir iyo tirmidi iyo xaakim yaa xadiid waxay wariyeen can ilxasani can samura marka yaa waxay yidhaahdeen nebigay ka wariyeenoo aadam markii ay walamaa waladad xawaa taafa biha ibliis markii xaawo dhashay ibliisaa ku wareegeystay taas haddaan idhaahdo adduunyaday markay noqonaysaa liannahu waxaanu ognahay ibliis oo xaawo ay dhalaysay janno islama ayna joogin markaasuu wuxuu ihi wiilkan cabdilxaarid ku magacaaw markaa waa noolaana haddaad ku magacaabi waaysidna wixii ka yimaada adaa iska leh xadiidkaas waxa weeyaan tirmidi wuxuu ri waa xasanu hariib nafsa riwaaya ukhra oo ibnu abi xaatim oo wariyey markii wuxuu ihi xawaa uuray qaadaysa canugu waa ka dhimanaa shaydaana wuxuu ihi canug inuu ku noolaado ma rabta ahaa cabdilxaarid ku magacaaw ee cabdullaahi cabdiraxmaan ha ku magacaabin oo ilaahay magaciisa ha ku darin haddii saas tirahdo waa kuu noolaanaya marka mar kastaba way caasisay oo waa diiday oo cabdulaahi cabdiraxmaan ay ku magacaabaysay mar kastana wuu ka dhimanaya imtixaanan oo uga dhimanaya markii dambe idaa ay ka tiraahdo bal markaan aan jarabno oo ninkan wuxuu noo sheega aan aragna cabdulxaaris ay ku magacaabeen canuguna waa u noolaaday marka fiiri wixii ilaahay oo ugu nicmeey wax ka mid ah oo shaydaanka lagu adeeco magac uu la baxsadayna laga ogolaado waa nooc min alishraaq waay ishraaki fi lcaqiida ma aha laakiin magacii wiilkanoo wax ku yeeshtay marka ilaahay inay u khaalis yeelaanoo cabdulahi cabdiraxmaan ku bixiyaanay ahaydeen markaasuu cabdulxaaris wax ansaxaya ma aha tacbiid alinsaan ligayr اllahi ma banaano cabdi shamsi iyo cabdi fulaan iyo in la yidhaahda ma banaano sharcan marka shirkiga oo laleeyahay waxa weeyaan magacii ay ka diideen oo ay gadaal dambe ka ogolaadeen oo marka addoonkii ilaahay uu abuuray oo nicmad ah waladka loo siiyey a shaydaan lagu adeecay nooc min ashirki fi luga waay oo macnaha waxaa laga siiyey tala shaydaan ah meesha la soo geliyey taas weeyaan wax buu lugow ku yeeshtay meesha aan ka nidhaahdo markaasaa ilaahay wuxuu idhi arrintaas waa arrin aanan fiicnayn marka qowlkaas waxaa laga soo guuriyey majmuuca min asalaf oo maalan wuxuu leeyahay ibnu kaiir waqad talaqaa hada alahar can ibni cabaas jamaacatu min asxaabihi ibni cabaasa laga soo wariyey dad badanoo asxaabtiisa ka mid ena mujaahid iyo saciid iyo cikrima iyo waa wariyeen ayib ibnu jariirna kaasuu rajaxay owri magacii oo la rabay canugaas oo ilaahay ay ka baryeen ou siiyey inay khaalis uga dhigaan oo ilaahay ay magaciisa ku daraan oo cabdullaahi cabdiraxmaan ay yidhaahdaan ay intay ka reebeenay magac oo aan bannaanayn in makhluuq addoon looga dhigo cabdulxaarif xaariu addoon u yahay waa macnihii saasay noqonaysa uu sameeyey marka waxa weeyaan shaydaana lug ku yeeshtay marka shirkiga la sheegaa kaas waa ibnu jariir wuxuu ihi wawla lqowlayni bisawaabi qowlu man qaala canaa biqowlihi falamaa aataahumaa saalixan jacala lahu shurakaa waxaa lagala jeedaa fi lismi la fi lcibaada wa ana almacniya bidalika aadam waxawa liijmaaci اlxujati min ahli tarwiil cala dalik aadam iyo xawaa siyaaqana saasuu ku socdaa shirkigaana shirkigii oo gaalnugu noqonay ma aha laakiin magacaas oo shaydaan wax lagala wadaajiyo weeyaan marka warqariib jiddan wuxuu iri liijmaaci اlxujati min ahli tawiila dadka oo mufasiriinta oo qowlkooda muctabar ay tahay sidaasay ku ijmaaceen uu yidhi marka ibnu jariir waxaa lagu haystaa ijmaac min ahli tafsiir ma ah dad badan oo salaf iyo khalafba leh yaan qowlkaas dhihin laakiin asiga wuxuu u jeedaa ijmaac alxuja macnaha dadka muctabarka ah oo loo badan yahay saasuu u jeedaa ayib raazi wuxuu iri hadihi damaa'ir min awali اlaaya ilaa qowlihi jacala lahu shurakaa caa'idat ilaa aadam qeybta hore aadamay u laabanayuu iri wama fii qowlihi jacalaa lahu shurakaaa fii ma aataahuma fatacaala allahu camaa yushrikuun caa'idatun ilaa gayrihima caruurtooday u socotaa buuri qeybta hore aadamaa looga hadlay ilaahayow haddaad na siisid waa ku shukrinaynaa waana sii waana ku shukriyen intahayna laakiin ilaahay wuxuu ka hadlaa dadkii ayaga ka farcamay hooyo iyo aabbo kastoo ayaga ka yimid sidii ma wada noqonin oo dad waxaa la arkay caruurtoodii gaalnimo ku galay kufri iyo wathaniye iyo kirishtaan u laqinay aa la arkay marka waxay noqonaysaa waxay noqonaysaa in aayadda marka horena aadam laga hadlay marka dambena jinsi albashar loo bedelay saxiix waxawaa damaa'irkii laba labo liannahu laba waalidoo wax iska dhashaba labay noqonayaan marka taasaa lala aaday mooye midaan dambe aadam ma qusaysee laba hooyo iyo aabbo jacalaa lahu shurakaa oo reer bani aadam ah yaa loola jeedaa baa laleeyahay ayib marka laasim ma aha damaa'irtoo dhan in aadam iyo xawaa u laabtaan markaasuu raasi wuxuu ihi fahada ma itafaquu calayh fi tafaasiirihim marka waxaa weeyaan raasina waxau sheegtay taas waaba lagu ijmaacsan yahay in aayadda qeybta horena aadam ay qusayso midda dambana ay ahayd in awal ashkhaasaa laga hadlaya haddana noocii insaankiia laga hadlayaa oo waxaa laga hadlayaa siiradii aadam iyo xawaa siday ay bilaabeen laguma soconin isigana waxau sheegtay ijmaac in lagu yahay sidaas fiirikii ibnu jariirna tii hore waa lagu ijmaaco uri qowlkii asiga uu rajaxay ninkana cagsigiisa qowlkiisana waa lagu ijmac labadaba sax ma ah laa huwa qowlkii oo horena mujmac calayhi ma aha qowlkan dambena mujmac ma aha kan dambe inuu mujmac lagu ahan waxaa uu daliila ibnu jariir meeluu ka khilaafsan yahay nin dhihi karo waa lagu ijmaacay mara waaba shaykhu lmufasiriin weeyaan marka wax ijmaac la yihahdo masalada ma jirto aayadda macnaheeda waa laysku khilaafsan yahay qolana waxay leeyihiin aadamay ku wada saabsan tahay laakiin shirkigii shirkigii diinta looga baxay ma ah waa shirki fi lasmaa oo caruurtoodii oo ilaahay inay u nisbeeyaan la rabay ay makhluuq u nisbeeyeen taas waa qowlka hore ibnu jariir iyo waa bni cabaas laga soo naqli waa qowlka labaad aayadda laba loo qeybina qeybta horena aadamay qusaysaa qeybta dambena caruurtiisa dambo oo ilaayo qiyaami saaca laba kasta oo waalidayn ah oo caruur loo dhalo oon ilaahayna ku shukrinin ee ariiqadii aadami xawaa khilaafay ka hadlaysaa marka intiqaal min adhaatayni ilaa jinsi اlbashar ay macnaheeda ka dhigan tahay walidalika sheekh cabdiraxmaan الsicdi fii kitaabihi taysiir اlqur'aan اlcaiim tafsiir اlqur'aan اlcadiim uu yidhi wahada intiqaalu min alnowci ila ljinsi buuri nooci oo marka hore aadamaa laga hadlay haddana jinsiyaa loo bedelay faina awala alkalaam fi aadam waxawa uma intaqala ila alkalaami fi ljinsi insaanka oo dhan oo laga wada hadlay jinsi اlbashar markaasuu ihi inay midaan saxda waxaa kugu daliil eh dad badan oo reer bani aadam ah aan aragnaa oo wada gaalo ah waxaynu u laabanayaa aadam iyo xawaaha laga abuuray waxay ahayd calaa ariiqatihim inay ku socdaan qowlkan waxa weeyaan waa qowlka ugu macquulsan liannahu waxa weeyaan waxaana macquul ahayn aadam iyo xawaa oo macsidii oo jannada ku galay ay ibliis ka shallaayeen ay ka towba keeneen inay si kastaba ay mar dambe haddana ibliis intay u laabtaan ay war ka maqlaan arrintaasi waxa weeyaan arrin baciid jiddan wa kow midda kale waxa weeyaan axaadiidtaas oo hadda la soo wariyay kulligeed waa calaa madaari cumar ibn ibraahim nin la yidhaahdo dada asiga daciifiyeen laakiin daciif ma ahan laakinahu daciif can qataada hadduu qataada wax ka wariy xadiidkiisa daciif waa wa shaykhuhu fii hada alxadiidna qataada waay marka waxaan ogaanay xadiidkaas oo marfuuca oo laga wariyey inuusan ansaxayn liannahu min riwaayati cumar ibni ibraahim can qataada ibni dacama saduusi wahwa fii qataada daciif uu ku yahay taas saas weeyaan riwaayadda ibni cabaas laga warine can ariiqi sudi iyo wixii lamid ah looga wariyay sanaad oo saxiixa looma hayo caqligana wuuba diidayaa aadam oo shalay wixii ku dhacay la ogyahay inuu maata min jadiid haddana ay ibliis adeecaan ma u malaynayo ilaahay inuu u saamixi lahay arrintaas way adag tahay midda kale haddii sida uu sheekh ibnu cuthaymiin uu yidhi haddii ay dhici kari lahayd aadam ilaahay inuu ku caasiyey inuu ku gaaloobay hadday dhici lahayd ilaahay dembigii yaraay oo geed laga reebay inuu cuno markuu cunay ilaahay waa noo sheegay aadam hadduu shirki ku dhici lahay oo dembigii dembi ka weyn uu geli lahaa inta geedkii laga sheegay in ka badanaa ilaahay uu qur-aanka ku sheegi lahay iyo siday u dhacday iyo waxa ku ximbaaray oo la dhihi lahay anigaa shalay kaa towba aqbale maanta maxaa kuugu celiyay meeshii wix oo dhan kama muuqdaan marka taas waxa weeyaan waxay tusinaysaa inay mas'alada ay ahayn maxaan ku yidhaha aadam ay khusaynin ee ay tahay in laga hadlayo dadkii caruurtiisa ka mid ahaa ilaa qiyaami saaca dadka imaan doono oo hawadooda raaceen oo ilaahay ku kufriyeen oo caruurna siiyey taas waa qowlkaas waxaa ugu horeeyay oo si xoogla u difaacay alxasan اlbasri ibnu jariir naftigiisaa ka wariyey walidalika qaala xasan اlbasri jacala lahu shurakaaa fi ma aataahuma qaala wuxuu uri kaana hada fi bacdi ahli اlmilal walam yakun biaadam buuri ayib aadam wuxuu haddana macmar wuxuu ka wariyey xasan canaa biha duriyata aadam waman ashraka minhu bacdahu buuri ayib marka ibn kaiir wuxuu ri wahadihi asaaniid saxiixa can اlxasan anahu fasara اlaaya bidalika wahuwa min axsani اtafaasiiri waawlaa maa xumilat calayhi اlaaya buuri ibnu kaiir wuxuu ri xasan qowlkaas waa ka sugan yahay aayadda wax lagu fasirana qowlkaasaa ugu fiican in la yihaahdo qeybta horena aadamay qusaysaa inta dambana jinsulbashar oo dhanaa looga hadlaya aadan keligiis ma aha in la yidhaahdo markaasuu ibnu jariir wuxuu ri wama naxnu facalى madhab اlxasan اlbصri raximah اllahu tacaala waanahu laysa اlmuraadu min hada الsiyaq aadam xawa wainama اlmuraadu min dalika almushrikuuna min duriyatihi walihada qaala اllahu tacaala fatacala اllahu cama yushrikuun waxaa weyaan gaalnimo cad waxayna ka dhacday dadkaas hadda maanta joogo gaalada ah ciday rabta ha u nasaba sheegtee ayb marka xadiidkii waan ogaanay inuu daciif yahay maxaan ku ihahdaa aqwaasha saxaabada loo tiiriyey fiiha nadar marka waxaa keli oo soo haray oo la ictibaari karaa aayadda in loola laabto taabiciinta waxay ku fasireen oo aqwaahum uu yahay xasan albasri ay culamadina talaqowhu canhu bilqabuul xata daca araazi annahu mujmacun calayh markaasuu wuxuu ri xadiidkaas hadirtaan oo oo hora inuusan saxiixin waxaa uu daliil ah lianna araawi can samura alxadiid huwa xasan waay haddii xasan albasri xadiid marfuuc oo nebiga ka sugnaaday ou jiri lahay xadiidkaasuu qaadan lahay laakiin xadiidkii wuxuu tusiyey iyo qowlkii xasan waa iskhilaafeen xasan albasri waxay daliil u tahay waa calaama min alcalaamaat اdaala calaa dacfi dalika alaxdiiث اlmarfuuc kaas keligeed ma aha laakiin adilo badan ilaahi taas waaxid bay ka tahay macnihi ayb ayb marka sidaa daraaddeed waxa weeyaan inaan qowlkaas aan qaadano walidaalika ibnu kahiir wuxuu iri walow kaana hada اlxadiiثu cindahu maxfuuda can rasuuli اllaahi lama cadala canhu huwa walaa hayruhu laa siyamaa maca taqwaahu lilahi wa waracihi marka taas waxay daliil u tahay in wax oo marfuuc nebiga ka ah meeshaas aysan jirin ayb ibnu kahiir wuxuu iri aathaartan ibnu cabaas laga wariyay oo kulli aadan baa loola jeedaa wiilkeedu ku adeecay inuu ibnu cabaas laga wariyaana laba mid bay tahay buu yiri in ibnu cabaas ka ansixin oo sanadka ay u baahan tahay in la fiiriyo hadday ka ansaxdayne waxa weeyaan waa min aathaari ahli kitaab ibnu cabaas waxaa la yidhaahdaa dadka oo kutubtii ahli kitaab marka qaarkeed wax ka soo qaato ku jira asiga iyo cabdullaahi bni camr ibni caas ragga oo yani qara-uu kutuba bani israa'iil axyaana yanquluuna canha shay-an fayadunu man laa cilma cindahu annaha min rasuuli illaahi taasna ma aha marka baciid ma aha ibnu cabaas meeshan wuxuu ku sheegay reer bani israa'iil wuxuu ka keenay inay tahay buu ayuu leeyahay ayb qaala sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi calayh annahu habata fi xadiidi shafaaca ana annaasa yaأtuuna ilaa aadam yadlubuuna minhu shafaaca fayactadiru biaklihi min ashajara wahuwa macsiya wlow waqaca minhu shirku lakaana اctidaaru bihi aqwى waawlى waaxrى kalaam aad u qiimo badan waay markii qiyaamada la tago khalaa'iqda dhana waxay leeyihiin ambiyada aan ilaahay ka barana inay noo shafeecaan aan u tagno ambiyada aadamay u tagayaan markaasuu leeyahay aniga ahl uma ihi inaan idiin shafeeca liannahu ilaahay amar isii amarkii ilaahayaan khilaafa geedkii ah cuna layihaan cunay saasuu leeyahay haddii ay jiri lahayd dembi ka weyn geedkaas ou cunay dembi ka weyn oo shirki ah aduu dhici lahay asigou dhihi lahay aniga hadda koonaanba ilaahay ku gaaloobuu dhihi lahay laakiin maadaama uusan sheegin ilaahayaan ku gaaloobay uusan dhihin waxay daliil u tahay dembi aadam ou galo waxaa ugu weynaa geedkaas uu cuno dadkii u yimid oo nooshafacyara macsidaasaan hore u galay buu ihi haddii macsi shirki ay jiri lahayd ayadaasuu ku cudurdaaro lahay liannahu maa macnaa inaad geed aad sheegtid oo kii kalena aad ka aamustid laa yuqbal abadan marka aniga waxaan leeyahay taas waxaa lagu sii dari karaa oo sheekheenna yiri haddii ay jiri lahayd inuu aadam markii ilaahay ka towba keenay ka towba aqbalay kadib ou ardada loo soo deji ou ilaahay u shariig yeelay aadam waxaa ku dhici lahay wax ka weyn wixii markuu geedka cunay ka u dhacay lianna ilaahay aad buu u necab yahay in loo shirki yeelo nin uu intaasoo nicmo u sameeyey mar uu ka towbo aqbalay haddii intuu ku laabto uu shirkigii mar labaad shirkii uu sameeyo uu macsi mar labaad sameeyo oo tii hore kasii fool xun waxaa weeyaan waa wax aad iyo aad u fool xun bay noqon lahayd aadanna tii ku dhacda waa la ogaan lahay ilaahay maadaama arintaas uusan aadam ku eedaynin meel lagu eedayna ay jirin waxay daliil u tahay in aayadda qeybteeda hore aadam ka hadasho si fiican ugu hadlay markii dadkiisina ay ariiqadii ka bedelmeen oo laba waalid kasta oo caruur loo dhalo oo nicmadaas ilaahay ku shukri waayo ee gaalnimo canugu uu horseedo ayay ka hadlaysaa ibnu kaiir uu arintaa raaciyey inay arintaas jirin oo aadam caruura loo dhala waa ka dhimanaa xawo caruuray dhalay waa dhimanay caruura dhima waa ka dhimanaa laleeyahay inaysan jirin ilaahay aadam iyo xawaa waa la abuuray waxaa loo abuuray bani aadamka inay ka farcamaan sidii aadam iyo xawaa oo hadda la abuuray oo aadam inuu ka farcamo caruurtii lagu talagalay see looga bilaaba in ilmihii ka dhidhintaan ilaahayna wuxuu uri wabaha minhumaa rijaala kaiira wanisaaan caruur badana marka qasadka ilaahay u abuuray bani aadamka inuu ka tarmaan walidaalika waxaa layihahda sideetan uur afartan uur oo min laba caruur ahay dhashay allahu aclam annaga hadda ma jasminayna laakiin waxay ku tusinayen mantiqana kaas uu keenaya wax badan inay dhashay oo mataana ay u dhali jirtay oo da-dan wiilka oo gabadhaan la mataantay gabadha ka hoose uu guursan jiray yacni wax oo aan la inkiri karin waay marka wuxuu ri say ku dhici kartaa qisadaas xadiidka uu sheegay weladkii u dhashaba inuu ka dhinto weladkii ilaahayna wuxuu doonaa dadkii inay meesha ay ka farcamaan marka qisadaas waa qiso aad u caweyso ah oo aad u adag labadaas macno waa la yidhi midda ibnu jariir xataa uu ku fasiro qowlka hore aadamaa shariig yeelay ma aha ee magac laga fiicnaay oo inay ilaahay magaciisa ugu magac daraan ay ahayd yaa waxay ku bil ay ugu magac dareen makhluuq ay uga magac dareen ayagoo ka tala qaadana ibliis waa nooc maa xumaan waay laakiin macsi sariix oo oo gaalnimo ma aha anugaadood magaca aad tiraahdeed hadeertaan annaga maxaan ku bilownaa cabdi nin keligiisaa layska leeyahay cabdullaahi la dhihi maayo cabdirashiid aa laleeyahy rashiid min asmaa illaahi ma kamid ma aha marka marka qaarkeed waxaa weeyaan cabdi maxamuud haddaa tiraahdeed yani waxaa weeyaan cabdi oo ugu magac dartay makhluuqaad uga magac dartay ay noqonaysaa marka magac laga fiican yahay oo ilaahay inay ka tala qaataan ay ahayd yaa shaydaankii taladiisii ay wax ka geliyeen saas waa mooye aadamaa aa gaaloobay oo ilaahay uu shirki yeelay nin yiri ma jiraan oo muslimiintaas oo ahlilcilmiga nin yiri ma jiraan laakiin labadii tafsiira kala qurxan in la yidhaahdo aadam ilaahay uu ka baryay canhu saal haddoo siiyo ilaahayna waa siiye waana ku shukriyeen meeshaasaa lagu joojinaa markaasaa ilaahay wuxuu noo soo jeeday falamaa aataahumaa marka caruurtiisii hooyo iyo aabbo caruurtii ka dambayso aadam ka farcantay dariiqadaas ma raacine qaarkood baa nicmada ilaahay u adeegsaday inay ilaahay ku shariig yeelaan marka taasaa ka fiican aan leenahay laakiin nin yiri ma jiro aadama ilaahay ku gaaloobay oo shirki u sameeyey nin yiri ma jiraan wallahu aclam wsala allah waslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin